ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa dhagax dhigay mashruuc weyn oo ka kooban five star hotel oo ah kii ugu horeeyey oo noociisa dalkeena uu yeesho iyo suuqa mool oo weyn oo ay u dhamaystiran yihiin dhammaan adeegyada suuqa casriga ee looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu aada u baaxad weyn yahay islamarkaana ujeeddada ay tahay in lasoo jiito maalgashayaasha caalamiga ah waxuuna sheegay in mashruucani uu shaqo abuur uu noqon doono dhalinyarada soomaaliyeed
dowladdu ay taageeraysaa businesku inuu dhaqaaqo maxaa jira haddaan busineska gaarka loo leeyahay la taageerin oo aan horay uusan u socon dhaqaalaha dalku horay uma soconayo ayagaa aas-aas ka ah dhaqaalaha inuu socdo ayagaa aas-aas ka ah shaqa in la abuuro dowladdu waxaa laga rabaa inay facilitation samayso annagana waa diyaar baan nahay waana samaynay waxaan ku faraxsan nahay in mashruuca intaaleeg dhulkan aadka u qaaliga ee aadka u weyn inay dowladdu siisay waa facilitation muhiim ah waxaana ujeedku ay ka tahay soo jiidasho inaan ku soo jiidanno maalgashiga inaan kusoo jiidsano oo dadkeennu ay la maalgeliyo oo boqolaal soomaaliyeed ay ka helaan shaqo oo shaqo abuur laga sameeyo ujeedku waa sidaas kuwa kalena waan ugu yeeraynaa waxaan diyaar u nahay inaan waxa ay rabaan oo dhan inaan u fasilitayt garo inaan diyaar u nahay waxaan diyaar u nahay inaan dhulka siino waxaan diyaar u nahay inaan amnigooda sugno waxaan diyaar u nahay inaan wax kastoo loo khafiifin karo inaan khafiifino iyada oo la waafajinayo shuruucda dalka u degsan marka waxaan leeyahay ganacsatadu ha ku dhiirato inay maal gashadaan dalka dalkeennu waa qani soomaaliya waa dal barwaaqo ah oo ilaahay uu dhigay resources fara badan oo ay ugu horeeyaan dee kuweenii caadigahaayoo traditionalkahay naqiinae beeraheenni oo sidoodii u buuxa dhulkeenni oo biyaha kore iyo kuwa hooseba leh bixitaankuna ay aada iyo aada u sahlan tahay inay soo baxdo oo waxaa waaye bara beerasho loogu talagalay ah iyo xoolaheennii oo ayaguna aynu ku caanbaxnay oo sidoodii ah mashruucan ayaa qeyb weyn ka qaadan doona horumarka dalka si gaara caasimada isagoo abuuri doona fursado shaqo oo tiro badan